iyadoo weli dalka ay ka jiraan xaalado adag oo ay wajahayaan bulshada beeraleyda ah iyo xoolo dhaqatada kuwaasoo barakac ku ah magaalooyinka ayaa waxaa degmada bardaale gobolka baay gaaray qaar ka mid a hay-adaha caalamiga ah iyagoo u kuurgalaya xaalada guud ee degmada iyo barakacayaasha ku nool degmada si loo qiimeeyo noloshooda maamulka degmada bardaale oo la socday wafdiga ayaa dadka barakacayaasha xog wareystay baahiyaadka ay qabaan si wax looga qabto waxyaabaha ay u baahan yihiin maadaama hadda ay jiraan biyiyaraan iyo xaalada dhanka caafimaadka ah ugu horeyn gudoomiyaha degmada bardaale maxamed isxaaq ayaa ka warbixiyey ujeedka safarka maanta waxaana soo booqday wafdi kasoo hayadda oja oo u kuurganaya xaaladda degmada bardaale ka jirto degmada bardaale gobolka baay waxaa ka jiro xaalado badan oo ugu horeyso abaaraha deegaanada koonfur galbeed ay qabaan maadaama degmadan ay baaxadeeda ku tiirsaneed beer beerihiina ay sanadkan waxba ka bixin ilaa sanadihii horeba waxaa oo u dheer tahay oo degmada degmooyinkan aan kaga duwannahay fataxaado badan oo soo noqday oo dhibaateeyey degmada qayb ka mid a waxaan kaloo la wadaagnay bulshada oo soo barakacday in ay helaan biudejin maadaama ka degma ahaan aan dhul baaxadle aan annaga aan hayno aan u sharciyeynayno oo abaartan soo noqotay oo baadkooda iyo dhibaatada markay aan kasoo carray degmada ku sugan hay-adda waxaan la wadaagay waxaan la wadaagnay xaalaa u kurgelayay in dadkaas aan dhul u hayno oo haddii wax loo helo guudjin loo helana ay ay ay toos waa in ay toos u degaan waxaan kaloo ka codsanay in maaragtay dadkan waxaan kor laga keenay in shaqo abuur loo sameeyo si ay oga maarmaan sugitaanka waxa ay sugayaan marka hay-adaha aan nooga mahadcelinaynaa booqashada ay maanta aada noogu imaateen oo ah booqasho rasmi ah oo aan uga mahadcelina hay-adaha ugu horeysa oja oo mishinkan hadda iyada u weyneyd waxaan inka sugaynaa ilaah hadduu yidhaahdo in waxqabad iyo iyo iyo iyo baahida bardaartaan inaad la wadaagtaan hay-adaha kale oo si toos ah wax looga qabto dhibaatada bardaar kusoo noqotayna ka maamul ahaan annaka waxaan diyaar u nahay wax kasta oo caqabad ah oo ku aadan inaan kala shaqeyno hay-adahaas in aan ummatan iyo shacabkana ka kaalmaysanayn aan waxyaalo badan siaan horey iskugu daynay oo aad ogtihiin degmada bardaale inay ayadan ishelqaan iyo waxyaalo badan ay ay ayada samaysatay haydahan waxay aada u rabaan in waxbaan intaan aan haystaa intaan hanoogu daro annaga reer bardaale ahaan maamulka shacabka iskaalmaysanay waxaan samaysanay in loo xoojiyaan rabnaa marka aad iyo aad u mahadsantihiin